tukihii oo manaa. Galab galbaha ka mid ah, oo ay cimiladu aad u kulushahay, ayaa tuke aad u oomani raadinayay biyo uu oonkiisa ku tiro, isagoo si hagar la'aan ah u raadinayay biyaha, bari iyo galbeedna u kacayay, heer uu markii dambe si aan kala sooc lahayn wax u raadinayay. In muddo ah, markii uu ku jiray baadigoobka biyaha, isla mar ahaantaana uusan helin wax biyo ah, waxa uu dareemay niyad jab aad u xooggan, isagoona ku sigtay in uu lumiyo rajadii ahayd biyo raadinta. Saacado kadib, tukihii waa uu daalay, itaalkiisuna waa uu soo yaraaday, wuxuuna go'aansaday inuu yara nasto, isagoo dul joogsaday laan ka mid ah laamaha geedka. Intii uu ku guda jiray nasashadiisii ayaa ay ishiisu qabteen weel dhoobo ah oo yaalla meel aan sidaa uga fogayn, wuxuuna damcay inuu ka war doono, isagoo is lahaa
War weelka ka war doon, waa intaasoy biyo ku jiraane.
nasiib wanaag mise waaba weelkii oo ay biyo ku jiraan, hase yeeshee weelku wuu af yaraa, biyuhuna waxay ahaayeen gabaabsi waxayna ku jireen gunta hoose, mana uusan awoodin inuu cabo. Wuxuuna isku dayay inuu afkiisa la gaaro biyaha, balse wuu awoodi kari waayey weelka oo ay dhumucdiisu aad u yarayd iyo heerka biyaha oo aad u hooseeyey awgeed. Sidoo kale wuxuu isku dayay inuu weelka soo jaleeciyo si ay biyuhu u soo dhowaadaan, hase yeeshee taasina way suurtoobi weyday weelka oo cuslaa awgeed. Isku dayo badan kadib, waxa uu helay xal kaasoo ah in uu weelka ku shubo qururux yaroo dhagaxaan ah si ay biyuhu kor ugu soo kacaan una suurtagasho inuu cabo. Markaa kadib buu wuxuu eegay hareerihiisa, wuxuuna soo urursaday qururux yaroo dhagaxaan ah, isagoo mid mid u soo qaadanaya, kuna ridaya weelkii ay biyuhu ku jireen, mise waaba biyihii oo si tartiib tartiib ah kor ugu soo kacayaan. Qururux badan kadib, biyihii waxay imaadeen dusha sare ee weelka, waxaana suura gashay inuu tukihii si fudud ku cabo biyihii, isla mar ahaantaana uu oonbaxo ama uu haraad baxo.